Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu horumarinayo beeralayda Soomaaliyeed iyadoo ujeedada mashruucan ay tahay in la dhiirrigeliyo dadka leh hal-abuurka ganacsi kuwaas oo ku salaysan beeraha gudaha dalka. Sowde Maxamuud Usmaan, oo ka mid ah madaxda Wasaaradda Beeraha, ayaa ka warbixisay mashruucan iyo hiigsiga uu u leeyahay mustaqbalka dhow iyo kan fog.
fikrad ay muddo wasaaradda kasoo shaqeynaysay waxaana ujeedkeedu yahay in maaragtay la helo tartamayaal hal abuur leh oo runtii ku tartamo inay xal u keenaan caqabad markaas jirta marka wuxuu noqon doonaa tartan jiri doono sanadla ah oo sanad walbana hal ku dhig ama hal problem in lagu xaliyo la doonayo sanadkan waxaa dooranay women access to market in la raadiyo xalka sidii maaragtay haweenka loogu raadin lahaa suuq loogu heli lahaa halheeskaas ama halkudhigga sanadkan waxaa ka dambeeyey hadaf oo ah in haweenku ay yihiin dadka ugu badan ee sektarka beeraha ka shaqeeya iibinta khudaarta iyo waxsoosaarkeeda iyo shaqadeedaba sidaa daraaddeed waxaa la muddo la dharaandirinaya caqabadaha iyo culeysyada haweenku ay la kulmaan xagga suuqa ku saabsan hadday ahaan lahayd in maaragtay ascaarta suuqa ay isbedbedel badan tahay in mararka qaar suuqa aanan la heleynin oo khudaarta ay dhaqso halaabeyso marka caqabadahaas oo isbiirsaday ayaa waxaan doonaynaa in la helo shirkado iyo ganacsiyo hal abuur leh oo iyaga laftigooda ganacsiyadaas in haweenku ay hogaamiyaan la doonayo kuwaas oo aan rabno inay ku tartamaan xal ama fikrad runtii xalinaysa caqabadaas fikradaasoo ay ka dhex muuqato hal abuurnimo ay ka dhex muuqato maaragtay digitalization iyo technolojiyad ay ka dhex muuqato marka waxaan ku rajo weynahay ka wasaaradda beeraha ahaan iyo iyo dadka maaragtay xalka loo raadinayo haweenkaba in aan heli doono kambaniyo runtii la yimaada hal abuur daxalgal ah oo ku guuleysta fikradaas marka qeybo badan uu yeelan doonaa tartanka marka ugu horeysa waan xayisiinay oo hadda waxaa laga heli karaa beejajka wasaaradda beeraha sidoo kale somali jobs iyo xarunteena hal abuurka iyo horumarinta ganacsiyada ee loo yaqaano ciat oo wasaaraddu ay leedahay